waxaan rabaa inaan ku su-aalo su-aalaha intoodii badnaydba horta codkayga xoogaa waa xiriya raalliga ahaada dadbaa wiilbaa wariyaahbaa afartii waxyaabooda ugu muhiimsanaaba hal mar isku qaatay dadka waxba uma hambayn ninkaas marka waxaan u leexanayaa dhanka haweenka dumarka maadaama aan dumar nahay waxyaabo badan baa anaga naga maqan oo nooga maqan ragga soomaaliyeed dhankooda haddii aan kasoo qaado maamulka markii dowladda ama midda federaalka ha ahaato ama midda stateka oo puntland ha ahaato ama mid kale ha ahaatee la yiraahdo maamul hala qaybsado oo maamulkii dadku qaybsadaan gabdhihii waxaa laga siiyaa nisbada ugu yar ama hal wasiir ama laba dibitaati ama wax aan u cuntamin gabdhihii maxay tahay siyaasadda ka dambaysa gabdhihii maadaama waxqabadkoodii la arkahayo ay haddaba gaareen heer ay raggii wax ay qaban waayeen ay qabteen oo ay heshiis state dhan maaragta doorashadooda ay doorka adigu facaalka ka qaadata ka qaateen gabdhaha noocaas oo kale aho ku badan goboladii ama soomaaliya oo dhanba ku jira maxay tahay liididda amaaba aan u qaadan karno inay tahay ka dambaysa waa iga su-aal oo gabdhihii loo u badin waayey nisbada wasiirada dibitaatiyada director generaalska waxqabadkooduna uu yahay waxqabad muuqda waa su-aasha koowaad waxaas ii sacbinayo dhan waa gabdho noolaada midda kaleeto oon aan raba inaan ka hadlo waxaku rabo inaan ku weydiiyo waxa weeye ma suurtoobi kartaa caasho maadaama doorkaaga aad gaartay heer state oo aad heshiisiisay stateka aad ka mid tahay in aad tallaabo u baahisid dadka soomaaliyeed oo walaalaha ah in aad ma ka bilowdidba mudug amaba puntland in aad ku baahisid ma aragtay wacyigelintaada iyo heshiis dib heshiisiintaada gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo aada baaq u dirtid amaba aad kulmisid amaba ragga soomaaliyeed oo ishaysta dhowr iyo labaatanka sano adigoo jecel inaad liidkaasna qaadatid ma kuu suurtogeli kartaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
shahbad waa mahadsan tahay hadda midda ugu horeysa marka ugu horeysana waa sheegay waxa weeyaan hadda soomaaliya ma gaarin heer one man one vote ma gaarin haddii la gaari lahaa waxaan filayaa dumarkuda waa ka badannahay ragga boqolkiiba lixdan iyo shan baa nahay ilaa meelahaas marka haddii xataa soddon ay naga qaataan soddon baa cod bixin lahayd oo gabar siin lahayd marka waxaan heli lahayn ama in gabdho badan la helo oo ragga ka badan taasna waa waxyaabaha aan ka shaqeyna hadda oo aanu muxuu ahaa awareness badan siino inay gabdhuhu isdoortaan in ay muxuu ahaaye waxbartaan inay muxuu ahaaye xuquuqdooda diiniga abartaan si aan loo dhihinin muxuu ahaaye waxyaabaha dhaqanka aan muxuu aha looga loogu dulmin taas marka waxaan filaynaa waxa sababta yareysa waxa weya nabadoon baa dadka soo doorta wixiina marka qabiil lagu qaybqaybsado waa rifmaan oo waxay noqdaan halhal nabadoonkuna wuxuu aaminsan yahay waxa weeyaan jabadiisu uu ku waayayaa nabadoonnimo haddii uu muxuuha gabar siiyo tolkii waxa weye wuxuu aaminsan yahay inaysan gabadhu mateli karin inay magacooda muxuu ahaayey muxuu aysan mateli karin marka lagama yaabo sidoo kalena waxa weeyaan xataa ragga uu siinayo badanaaba waxa weye ninka ku dhowdhow ninka muxuu ahaayey muxuu ahaayey uu siduu raba ka heli karo marka waxa weeyaan nabadoon lagama filayo inuu gabar siiyo ma aqaan hadday iyaduna inta nabadoonna gabdhuhu samaystaan hadda ay iyaga laftirkooda xaqaybta wax ka galaan inta doorashada ka horeysa midda kale oo ah arrimaha dib heshiisiinta anuu marka hore idiin sheegay puntland wasiir bank waa ka imid mooyaane anuu gabar soomaaliyeed baan ahay waxaan ka gudubnay muxuu ahaaye oo dhaafnay qabiil iyo marka waxaan soo taabanay runtii waxaan ogaanay gabadhu inay tahay midda dhibtu taabato midda ninkeedu dhinto midda wiilkeedu dhinto midda muxuu ahaaye ninka geesiga ah markuu qabo oo layihahdo hebel hebel hebel maalintuu dhintaa ugu dambaysa magaciisa sheegsheegiisa agoonteedaasay la gurguurataa marka waxa weeye annagu horta qabiil waa ka gudubnay waxaan la hadalnaa ama aanu la shaqaynaa waxa weeye gabdhaha inta af soomaaliya ku hadashoo dhan hadday n f d joogto hadday jabuuti joogto hadday qurbaha joogto gabar anna gabar bay noo tahay gabdhaha gobolka mudug waaba gobolka yadiyo waxa weeyaan iyaga waxaanba leenahay xiriir gaar ah somalilan ilaa iyo koonfur ururada ka shaqeeya gabdhaha oo dhan waa isla wada shaqaynaa xiriir baa naga dhexeeya dialog baan leenahay arrimaha meel markay ka dhacaan gabdhaha ama mudaharaadyada sameeya ama nimanka la hadla haddii wax la weydiinhaya oo laga dhegaysanayo waxa weeyaan waa gabdhuhu waxay organise gareeya weeye marka waxa weeye arrintaas ma moogin waana mar walbana waa la sameeyaa mana ihin muxuu ahaaye qabiil uma kala googoonin gabdhaha soomaalida